haatanna waa barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan iyo weliba cawaysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo toddobaadkanna qodobada aan ku soo qaadan doonno ee aynu ku wada cawayn doonnana waxaa ka mid ah nin u sharaxan inuu guddoomiye u noqdo dadka aan weli guursan amaba iskaabulada ah ee deegaanka amaba magaalada uu degan yahay gudoomiyadaan u tartamana waa gudoomiyaha iskaabulada puntland meel walba la haystaa xisbiga gudoomiyu leeyahay madaxdii iyo maxaanku raa xaggaasoo dhan gudoomiya laga kii gobolka kii degmada barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan ninkaasi waxa uu xilkaasi ku doortay iyo weliba maanse uu u tiriyo haweenka islamarkaana uu ku ammaanayo suu iskaabulanimada ama dhallinyaronimada ugaga baxo sidoo kale barnaamijka caweyska washington toddobaadkan qodobada xiisaha leen idinku hayno waxaa ka mid ah dareen qalbigana wadhoco wadnaahogonkiisa maqan ilmada iga witiga tiqidoyo kan horta ii shaydan ee afkuna waa ku dhaqanaaye qofnaanu ku celijawaab waa fanaanada nasteexo ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexa indho oo toddobaadkana barnaamijka caweyska washington martii noogu ah qaybo ka mida suugaanteeda ayaynu barnaamijka kaga bogan doonaa sidoo kale dhegaystayaal waxaynu halkii kasii anba qaadi doonaa madadaaladii iyo weliba sheekooyinkii xiisaha lahaa ee uu inala wadaagay cabdiqani isku filan oo ah nin dhallinyaro ah oo alifo sheekooyin maadi iyo weliba madadaalo isugu jira iyadoo barnaamijkan aad ku maqli doontaan sheekooyinka iyo weliba qaybo ka mida heesa uu u bedelay hanaan madadaalo ah barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilowna dhegaystayaale waxa aynu inta badan aragnaa dad u tartamaya xilal kala duwan oo ay rabaan inay bulshada u qabtaan sida qaar doonaya xil madaxweyne mid xildhibaan maayer guddoomiye gobol iyo weliba qaar kale oo la mid a haddaba dhegaystayaal waxaan idii hayaa sheeke iyaduna xildoon un ah balse xilalkaasi aynu soo tilmaannay iyadu ka duwan maxamed baashe maxamuud waa nin dhallinyaro ah islamarkaana ahla abuur suugaanta curiya maxamed oo ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa sheegay in uu tartan ugu jiro ama uu u loolamayo inuu noqdo guddoomiyaha iskaabulada amaba dhallinyarada aan weli guursan ee puntland sheekadan ayaanana dhex martay aniga iyo maxamed waxaanu isku haysanaa gudoomiyahaanu isku haysanaa aniga laftigaada waxaan doonaya inaan u tartamo mar kale isku soo sharaxo guddoomiyenimada loo tartamayaa maxay tahay marka ee aad u tartamaysay doonaysaa gudoomiyadaan u tartamayna waa gudoomiyaha iskaabulada puntland meel walba la haystaa xisbiga gudoomiyu leeyahay madaxdii iyo maxaanku raa xaggaasoo dhan gudoomiya laga kii gobolka kii degmada waa hagaag oo marka waa lagaaga fadhiyaa booska booska waa lagaaga fadhiyaa waxaad doonaysaa inaad tartanto aad adigu guddoomiyeha iskaabulada u noqoto ku guulaysato xagga ha marka halkaasaan doonaya aniguna halkaa inaan qabsadan aan doonaya sidoo kale iyana waxa rabaa balde maadaam dhaqankiinan dhalinyarada ugu leexdo oo maxaan ku rahday gablihii ama maxaan ku rahday dhalinyarada dhinacooda laftigeeda gudoomiyaha inaan marwal ka baxaabaan doonayaa inaan gabdho badan ammaanto waka marka waa qayb ka mid a ololihii weeyaan aad ugu jirtay inaad booskaa hantido ha kambeynkiidan wada kambeyn ku jiraa waan gartay de marka haweenkii de inaan ciidamo kula tartamin baa laga yaabaa marka marba haddii aad sugaanba ku ammaanayso waxaa laga yaabaa de marka intaasoo gabdhood aan halkaas magacyadooda soo taxay oo soddon magaco ataa qurux badantihiin sharaftaad leedihiin waa kaas iyadoo laftigeeda waxaa laga yaabaa ciidamo badan yimaadaan waliba halkaas iyaga waxaa ka jira ciidamaan baa ka jirta la yimaado waan gartay marka maxamed maxaad ku ammaantay bal waaye ololihiiba garanaya kaba dhignabe inaad u tartamaysa iskaabulada guddoomiyaheedii maxaad ku ammaantay bal maansadii maxay tidhi aad tiris maansadani waxay ku bilaabmanaysaa magacyay ku bilaabmanaysaa waxay ku bilaabmanaysaa maanida saliidlay samsamuun jiraabey safiyay suleekhay sagaley sureerey sicdiyey sicaabey saxarlay sihaamey soomaali dalabey soddon bilac u qalantoy sawjadii jacaylkaay seeftii nacaybkaay wejigaaga simaniyo nabanada sidaaqee sangaroorka beerniyo fiynida madow ee bisha seeraheediyo raysigteedii deganaanta sawdkiyo socodkaag dhaqaaqdiyo sinifsiga tala laabada wax lagugu saliidada saxartiro ilaahay baa kaa sifeeyo qalbigii ku sugaye ku saadaalinaye sid inaad u noqotiyo kugu sii fagraayaan safadaa-intaayo iyadoo sag dhexe tahay saandambeed habeenimo sardho gale dadkoo yimid idin aniguna ma seexdee roojeed alleylkii adigaan ku sugayaa waan gartay saacadada ilaahdan hadda sare u taagaa inaadii sugnaato ubax soo baxaayo keliyaalo bixiyo siidiya lahayn saxa saan kuu sidaayo adiguna sidaha qabo adiguna adiguna si daha qabo dee waaba baaqba maystiri baaq dheer baad dirtay baaq baad dirtay marka weli ciidima ka soo baaq jawaabtay dheer baan diray ha ma weli idinkamin soo jigaabin marka ya waxaan leeyahay deyan ba haddana dhexdeena bal meelo kale la odhan inkaas bad buu sii galay haye haye jirbaaba haddana yaan lagugu dirin waxaan waxaa jira sirqarafaha saxalkiiyo marii kale sumbulaha shisheeyaha kala dila sokeeyaha adigoo ka saahido ka salbuuro meeye sina kuguma daayaan waxaa la odhanayaa dee ninkaasi eh, maadaama yahay dadbeynisagaa ninkaa doorkiisayaan lagu tegin waxaa laga rabaa halkaana deyaan laisku eegan iyadana laisku kandiri haye haye waa waxa weeyaan diradiraalaha isku dira dadka isjecel ayaad iyaga laftirkooban aad kasii digaysa aad leedahay yaan Ah.
yaana loo soo dhowaan ha ha waxaan leeyahay dee halkaa yaan laga haye haye laga soo jirin waa si wanaagsan de waxaa tidhi maxamed weli ciidi kama soo jawaabin dee markaa ma ha- ma isleedahay inaad ee, ololahaagii wax ka bedeshay u baahan tahay mise iskaabulanimada aadi laftarkaaga waad sii jeclaysanaysaa inaad aad kusii jirto horad guddoomiye u noqonin si aad uga baxdo arniga dotationka de horta dadku waa inay madax noqdaan soomaaliya ku wada jeceshahayo haye de doodka inaad iska siyaasaysato marmar waa kugu soo dhacaysa haddana sidaadila wax lagu sii jiro maaha
waa gartay marka haweenkoo kale markay dhegaystaan amaba dee ay maansadan maqlaan oo intanoo magacay soddonkan magacay kala duwan ee tirinaysa ad xidhiidhinayso En, markaynu kaba nimaadnaba en, eh, iskaabulanimada iyo hawshaasi maxay kaga fal celiyaan ama kaga dareen celiyaan oo ma- ma kasoo noqota maxaan ku idhaahdaa en, dareen celin waxyaabaha eh, kale oo inay ku jirta eh, horta inay eh, maxaan ku idhahdaa inad aan ammaano gabadho la ammaano ee sugaan lagu ammaano soo jawaabkeedaba maaha inaad wala lafteeda ani markii waxaan isku dayiyey dhamaan hal abuure eh, hal abuur sameeyo orayo isu keeno Een, marka aan ku cabiro eh, waxyaabaha aniga qalbigeyga ku jira een, aan ku ammaano gabadh haye iyada laftigeeda ee jawaabkuna waa sirayaa hadday soo jawaab waayaanna waxa laga yaabaa inda kuwa kala jiro oo dhahdo war waa waxbaa weli ma hayo waa si wanaagsan ereyada aan aadka uga dhuuxay ee aan ah, dareemo waxaa ka mid ah een, sawjadii jacaylkaay seeftii nacaybkaay markaa gabadha noocaas waad eh, maxaan ku idhaha jacaylkiina iyadu dee waa dee oriba nacaybkana seeftiisa iyo kurkun ka jaraysa ha ha de waa sanjadii jacaylka dawgeeda jacayl wey waa jacaylkaada kuriidada nacaybkana kurkay ka goynaysaa isagoo nacayb la yidhahda aggeeda ma soo maraan dee gabadha wanaagsan ee kufahaa le ee quruxdaa le ee soomaaliyada ahe intaasoo magac leh
haddii aynu intaasi kaga soo gudoobno ninkaasi iska abulada raba inuu guddoomiye u noqdo islamarkaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna intiinala socotay barnaamijkii toddobaadkii hore waxa aynu ku soo qaadanay waraysi ay wariyaha v o ed ee magaalada hargeysa sagal mustafa xasan nuur ay magaaladaasi kula yeelatay cabdiqani maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer cabdiqani isku filane taasoo uu kaga hadlayay heese uu hanaan madadaala u bedelay waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay cabdiqani isku filane oo hees u bedelay bidaarta kaga hadlay islamarkaana yidhi ma og tahay bidaartaba time looma waayene caynkaa wax loo yidhi kuwa timaha dhaadheer inay inay ku cibro qaataan bal aynu eegna markana qayb ka mida waraysigiisii oo aan idiin kala baxo isaga iyo sagal mustafe een waxaad tahay qof caana bulshadu wada garanaysa meel walba dadka calankaana had iyo jeer dhibaataa lasoo kulanta een hadday dumarka u kala tahay anagu matalan een rag way hinaasaan een raje intee leeg baad ka qabtaa gabadha kugu soo hagaagi doonta ee calafkaaga noqon doonta iyo mihinadaada inaad isqabadsiiso een oo ay kaa masayrto Een, runtii horta een, waa wa- wa- wa- waa wax jira su-aashaasi waana waxa ugu badan imika fanaaniintii dadka caanka ah Mhm.
laakiin een, waxaan rajayn doonaa inaanaan isku kicin insha allahu tacaala kulli adigoo ka quslin doontaa ayuu isku kici maysa laakiin dad badan bay ku dhacdaa inay mustaqbalkooda ay saamayso caanimadoodu sax Een, marka waxaad leedahay rajo badan oo saas usii xun kama qabo miya insha allah waxaan ku ducaysanaya mid aan hinaasinba xididka hinaasaha mid laga saaray Mhm.
waan ku ducaysanaya insha allah
waa hagaag markaynu nimaadno een, dhinacaaga fanka ma jiraan waxyaabo fara badan oo aad is leedahay aad ku bedeshid ama aad wax ka bedeshid fankaaga oo aad horumarisid Een, runtii een, dee waxaan anugu ku canbaxay horta waa heesabedelid Mhm.
laakiin insha allahu tacaala waxaan doonayaa iminka een, inaan heesabedelidanaas wado ma- ma doonay inaan joojiyo laakiin aan ku daro qaar anigu eryadan sameeyo laxankaan sameeyo aan isku dayo ma garatay inaan wax samayn karo Od fanaaniinta kale dee aad ka Ha, kulumeysaad joojiso aan adaa- marmar joojiyo mayo kalluumaysigaa joojin maayo akaas way macdahay laakiin marmar waxaan isku dayi doonaa insha allah taala iminka hees kale aan soo wado raaba oo ma garatay een, aan soo wado iminka dhowaan insha allah taala aan weli soo bixin ayaan een, doonaya bal horta inaan taa ku furfuro waa hagaag heesaha aad bedeshay heestee baad ugu jeceshahay aynu caweyska aynu dhegeystayaasha aynu dhahna ku nasta
Een, heesahan bedelay horta waxaan ugu jeclahay een, hees baryahan dambeba social media haysatay Mhm.
waa hees een, kin jaamac ay qaado halkan aad baan uga salaamaya walaashay Een, marka heestaasaan ugu jeclahay waa hees in badan dadka feedback iga soo celiyeen oo dhahdeen, wallahi anaad iga hadashay wallahi anaad ii hadashay horiya halkaanaa oran lahaa saa anaa oran lahaa rag badan ay igu soo een, jawaab celiyeen oo igu soo habliyeen iyagoo u hadlayba aad iyo aad Een, marka dad badan waxay gudaha wareerdhen islaanta jarmalka joogta ma gabadhada jarmalka joogta ma markaasa mayi baan dhahda heesta waa iska samey garo jacaylkan ha aday geliyeen aday geliye maxaad ka dhigtay cabdiqani waxaan idhi adaa qurbaha gabadhii aaday naftan ku ooyeysa maad u dacwootid Haye, ood kaxaysid waad kacaysida Haye.
yir haddaan gaadho caydhaan ku siin lahayo hagbadaad geli leeday meesha liiga dhoofi inaad ilaahaa ka boqo
aad iyo aad waxaa jira dad fara badan oo bulshada ka mida oo dee raggoodii hadday dumar yihiinna raggoodii ay qurbaha joogaan hadday niman yihiinna gabdhahoodii ay xaggaa joogaan Sax.
oo lagaga sii tegay halkan oo qaarkood la isaga ilaaliyo oo oran kari laa oo oran kari laa Or- or- oran kar lahaa aad iyo dee ka baqayay aad baan u hadalnay Mhm.
marka int linkigii gar bay qaataan waad u dara markaa sheekhu u fahmaa abid interviewgood mara doonta shaydaanka iska nar
waa hagaag heestaas si ayaynu dhegaystayaasha ku nasinaynaa dhegaysa haboon
adaa qurbaha gabaniye aade naftanku ooyaysa maadu dacwootid adaa qurbaha hoy hoy gabaniyey aade hey hey naftanku ooyaysa maadu dacwootid yurub haddaan gaadho waxaydaan ku siin laaye xataad baad geli leyde meeshan iga dhoofin yurub haddaan gaadho waxaydaan ku siin laaye xataad baad geli leyde meeshan iga dhoofin goortii aadiga tagaysay wadigii qahadarnaaye wadigan qorqornaade magaala beel ku siisaa goortii aadiga tagaysay wadigii qahadarnaaye wadigan qorqornaade magaala beel ku siisa yurub haddaan galo ahaa wilkan ku dhiqilaayo qoshkankaa dubilaayo meeshan iga dhoof yurub haddaan galo macaan waxbaan ku siilaaye rumaatig noqonayne meeshan iga dhoof adaa qurbaha gabaniyey aadee naftanku ooyaysa maadu dacwootid adaa qurbaha hoy hoy gabaniyey aadee hey hey naftanku ooyaysa maadu dacwootid habeenkaadiga tegaysay idiin jeereen barortay sow ma garanaysid inaan saddex jeer suuxay habeenkaadiga tegaysay idiin jeereen barortay sow ma garanaysid inaan saddex jeer suuxay yurub inaan gaadho garbaanu leeyahay waayo gabadhayda jarmalka iga joogta yurub inaan gaadho garbaanu leeyahay waayo gabadhayda jarmalka iga jiifta adaa qurbaha gabaniyay aade naftan ku ooyaysa maadu tacawootid adaa qurbaaha hoy hoy gabaniyay aade hey hey naftan ku ooyaysa maadu tacawootid ha ha ha ho ho ho ho hey hey hey hey hey adaa qurbe gabaniyay aade hey hey hey hey
markana dhegaystayaal waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaana toddobaadkana barnaamijka cawayska washington marti inoogu ah fannaanadda nasteexo ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexa indho waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer oo ay barnaamijka cawayska washington nasteexa siisay kaasi oo ay kaga hadlaysa islamarkaana ay ku faahfaahinaysa waayaheega fanka waxaanan ugu horraynba nasteexo aan leeyahay ku soo dhowow nasteexa barnaamijka cawayska washington aad baad u mahadsan tahay walaalkay cabdixakiin shirwac waan dhowahay ilaa xad waa hagaag ugu horreynba intaynaan gelin heesaaga kala duwan ee aad qaado oo dhinacyo badan aynu ka eegi doono n dabcan su-aalo waxaa jira dee da- waraysi kastoo lagu weydiiyo horena lagu weydiiyo dabcan dadkuna marka imika haddii dhegeyste cusub ay tahay iyo hadday tahay dhegeyste hore kuu dhagaystayba ay isweydiinayaan n goortii kuugu horreysay ee aad istidhaahdo waad heesi karta ama aad heestay heestii aad qaaday haddaadna xasuusiso maxay noqonaysaa horta fanka caadi ahaanba horta tan yaraantayda waan jeclaa oo dee een, waxaan ahay horta dee soomaali baan nahay dee soomaalina moota dad waa dad fankooda iyo markayna kujiidaanta dad een, waxaana dad aada u jecel Een, especiallyna anigu aad baan u jeclaa weligeeda fanka soomaaliyeed wallahi horta xagga fanka inaan heesi karo xilligaasaan he- hees waan heesi kartaa isir aan kudo exactly iigu aad ma jiro laakiin een, waan arkaana heesi waan jeclaa heesa waan qaad qaadi jiray anuu fanaanad ahayn anoo intaan ka yar si wanaagsan muxuu ilaahay jiri qadara markii dambena stage soo kori waayeen aadiyaad waayahay marka heesahaad qaadi jirtay ama heesaha adigoo yaraad ka heli jirtay ama aad aad kugu raaxaysan jirtay markaad maqasho maxaad ka xusi kartaa waxaan ka xusi karaa waa dhowr heesood anigu fanaaniintii heesahoodii aan deesay aan ku caqliyeystay oo aan jeclaa kolba waxay ahaayeen fanaaniinta yaabari especially waxay ahaayeen alla yarxam raaximin saada cali een, sahre axmed een, xasan cali samatar laakiin waxaan aada u jeclaa hees ahayd ay qa- ay qaadi jireen xasan cali samatar iyo sahre axmed een, anigu dee markii ugu horreysay aan stage baa la soo koray anigoo dee xitaa fanaanadaan ahayn habeen ay mikrofon gacantayda isku soo karan oo adigoo fanaanad ahayn baad intaad masraxa soo istaagtay aad heesta xasan aadan iyo saare axmed ay qaadaan aad qaaday ha waxaas waxay ahayd een, labadii kun iyo kowdii bay ahayd Een, waxayna ahayd fi- finland bay ahayd fanaankeena weyn xasan ansankar ayaa markaa fariinkaa show ahaa marka isagoo heestaas u qaadaya ayaan de ama heeskii kale een, nasiib u yeeshay inaan qaado waa heestee markaa heestaasi waxay ahayd heestay wada qaadaan een, isagii sahro oo tiraahdaa dawadii naftaydoo galan maran kula dadaarme dumarkanaadoo kale ka allaa heshaamadaise oo qaada kaadkow dusheedo nabadeeyaha daaran qoraxduna dallaalimoeeyaha aha cashaqada daafigi weliga hasiidin cashaqada daafigi weliga hasiidin heestaas ahayd
Thank you.
nasteex haddaynu hore uga sii soconno barnaamijkeenna amaba waraysigeennan bal heesta ugu horraysa ee heesahaaga markaynu eegno aad soo qaban lahayd haddiiba aynu bulshada ugu furno tiibaad soo qaban lahayd aynu ugu furno waxaan usoo qabanaynaa haddii ilaahay raalli ka dhigo heesta la yidhaahdo hoggaan caashaq hoggaan caashaq marka maxaa ka mida ereyadeeda ereyadeeda waxaa ka mid ah dareen qalbigana hodhoo wanaahogonkiisa maqae ilmada iga hidida tiqido ka horta ii shaydan eeye afkuna waa ku dhaqae qofnaanugu eli jawaab awraaraha suuqano kalsoonida laga helanaya hadiyada ogaayedagahaaga naftana waan ku rogo naftana ku rogo jacayl kaagay hayeye adoon cidna igu halay hudaagiga digo hogaanka uu hay ishkigaada hoggaanka u hay hoggaanka u hay cishqiga dhegaysa aboon dhegaystayaal
ilmada iga xibidi tiqido kahorta ii shaydan eeyeye
hormay soo baxday yaa sameeyey
ereyadeeda heestaas waxay soo baxday sanadka cusba sanadkan hadda aynu ku jirno guligiisii habeenka sanadka cusbaabay soo baxday waxaa ereyadeeda iskale abwaan jooga beygan soomaaliya xagga weliba puntland degan abwaan maxamed dagaafe yaxankuna waa aniga musigu waa cd caliwiinkay duubastuna waxa weeyaan univerka t v guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan lamida isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
anoo hasaawaha idaawadaaga damirkaan kulahayo dayeelo hankaan ku rabana damirkaan kulahayo dayeelo hankaan ku rabana
hogaanka oo hay cishqigaaga